Mustaxa Sheikh-Doon, oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne, ayaa samaysatay fursad ganacsi, taasi oo samaynta waxyaabaha ay isku qurxiyaan haweenka iyadoo ku soo bandhigta barteeda TikTok-ga. Adeegyada ay samayso waxaa ka mid ah qasaska ay isticmaalaan haweenka, iyadoo ka samayso kareemo la isku dardaray. Radio Berlo ayaa ugu warantay sida ay nolosha reerkeeda uga maareysay iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay qaabkan u shaqaysato.
Waxyaabaha aan sameeyo waxaa ka mid ah waxyaabaha ay isku qurxiyaan dumarka, kareemadka oo jirka ay marsadaan, kareemka feyska, kareemka jirka, iyo waxaan sameeyaa green mask iyo black mask iyo waxyaabo fara badan oo la soo koobi karin aan sameeyaa. Waxaa igu dhaliyay inaan qaabkan aan u shaqeeyo way ila qurux badnaan weysay inaan guriga iska fadhiyo oona shaqeynin, reerkana aan wax kusoo kordhinin. Markaas waxaan ku fikiray inaan shaqeeyo anoo gurigeyga dhex jooga aan ganacsi ka dhex bilaabo qaab online ahaan. Alxamdulillaah wayna ii hirgashay. Kareemadkan waxaan ku iibiyaa qaab online ahaan, guriga ku diyaariyaa kadibna xayeysiin aan u sameeyaa aalada TikTok-ga dhigaa, xagaas aa laga soo dalbadaa. Asoo qofka gurigiisa joogaan loogu geeyaa delivery ii shaqeeyo. Horta Maashaa walahi haweenka si fiican ay iiga iibsadaan, wayna igu dhiirigeliyaan, hore u socona mar walba i dhahaan. Shaqadan hadda waxaan ku dhex jiraa muddo dhan sanad iyo saddex bilood camal aan hadda shaqadan ku dhex jiraa. Ujeedka shaqadan aan u bilaabay weli ma ka guul gaarin, meeshaan rabana weli ma gaarin. Horta shaqadan markaa qabanaysid, markaa diyaarinaysid waxaa kala kulmaysaa daal fara badan, laakiin aniga daalkaas waxba uma arko maxaa yeelay mar walba waxaa ii muhiimsan customer-kayga qancintooda. Haa, waan u sharaxaa siday u isticmaalayaan, waan u kala sheegaa xilliyaday marsanayaan iyo xilliyaday marsanayninba intaas dhan waan u sharaxaa, waana u sheegaa. Haweenka waan ku dhiirigeliyaa inay shaqeystaan mar walba, inay fadhiga ka kacaan, inay shaqeystaan, inay gacan bini'aadan ka marmaan mar walba waan ku dhiirigeliyaa, waana ku dhiirigeli doonaa. Saacadaha shaqeeyo horta waxaa ka mid ah subaxdii laba saac ilaa waxaan shaqeeyaa saddex saac oo habeenimo aa dadka dalabyadooda inaan ka qabto aa u dhiidhiibaa. Qaarkii maalin soo dalbadow waa u dhiibaa, qaarkii habeenka soo dalbadana intaa u qor subaxdii waa u dhiibaa.
Mustaxa ayaa shaqadan ku jirta muddo hal sano ah iyadoo gurigeeda ku dhex ganacsato, isla markaana ku iibiso qaab online ah, waxaana ku xidhan barteeda TikTok-ga haween badan.